أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax axada taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu doorkaran waxaa ka mid ah iiraan ayaa daqiiqada ka hor weeraro xooggan ku qaaday dalalka urdun baxrayn iyo kuweyt kadib duqaymihii maraykanka uu ka geystay dalkaasi howlgallo kala duwan oo lagu bartilmaamay siday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa ka kala dhacay degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamigaha ee galgaduud ayaa diya u kala qaaday laba ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega gobolkaasi munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya shan iyo soddon arday oo ka qalinjibisay mu'asasada alhuda ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan suuqyada magaalada boosaaso ayaa saacadihii lasoo dhaaf u xidhnaa lacagabaada uu ku soo rogay maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay puntland ardayda madarasada xafsa bintu cumar magaalada ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday gudaha madarasadaasi
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran iiraan ayaa daqiiqada ka hor weeraro xooggan ku qaaday dalalka urdun baxrayn iyo kuweyt kadib duqaymihii maraykanka uu ka geystay dalkaasi wararkii ugu dambeeyey duqaymahaas waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ee aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu ayman iiraaniyiintu war ay goordhoweyd soo saareen waxay ku sheegteen inay weeraro ku ekeeyeen waddamada nidaamyada daaquudka ee carabta ee khaliijka sida urdun baxrayn kuweyt iyadoo sidoo kale qatar iyo isutagga imaaraadka carabtuna ay sheegeen inay iska qabteen ama hawada ay ku qabteen diyaarado iyo gantaalo looga soo ganay dhanka iiraan weeraradan waxay imaanayaan markii maraykanku uu ku dhawaaqay wareeggii saddexaad ee duqaymihiisii toddobaadkan uu ku beegsaday iiraan isagoo ku eedeeyey inay weerartay markab xamuul oo calanka qubrus uu ka lulanayo kaasoo marayay marinbiyoodka hormuus warbaahinta nidaamka shiicada iiraan ayaa waxa ay sheegtay in qaraxyo laga maqlay ayaguna magaalooyinka dekadaha leh ee bandar abbaas sirig jabhar bandar dayr jaska iyo weliba asaluyeh xiisadahan ayaa waxay sii xoogaysteen bashiirow kadib markii ilaalada kacaanka islaamiga iiraan ay ku dhawaaqeen in si ku meel gaar ah loo xiray marinbiyoodka hormuus ayna rasaas digniin ah ku fureen markab isku dayay inuu maro waddo ay ku tilmaameen iiraaniyiintu mid aan la ogolayn ee waxaa kaloo jirta bashiirow hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullaahi muctama khamanaay inuu ka aargudan doono dilka aabbihiis cali khamanaay isagoo ku eedeeyey ciidamada maraykanka iyo kuwa sahaynada inay ka dambeeyeen wuxuu yidhi aargoosigu waa rabitaanka shacabka dalkeena intaa kadib bashiirow waxaa jirta in ciidamada maraykankuna ay shaaciyeen saacadihii lasoo dhaafay inay duqeeyeen ilaa iyo boqol iyo afartan bartilmaamoodyo ah oo ku yaala iiraan taliska dhexe ee ciidamada kufaarta maraykanka ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano centacom ayaa sheegay in ay soo gebagebeeyeen wareeggii saddexaad ee duqeymaha toddobaadkan lagu qaaday iiraan iyagoo sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid lagula xisaabtamayo ciidamada iiraan weerarkii ay ku qaadeen markabkii xamuulka ahaa ee calanka qubrusitay ee marayay marbiyoodka hormuus sintacom waxay sheegtay inay beegsadeen ku dhowaad boqol iyo afartan bartilmaameed oo militari kuwaasoo ay ka mid yihiin goobaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo gano awoodda ciidamada badda goobaha saldhig u ah sidoo kale goobaha lagu keydiyo rasaasta iyo hubka iyo weliba shabakadaha isgaarsiinta xarumahooda goobaha kormeerka xeebaha waxaa kaloo ay sheegeen in saddexdii habeen ee lasoo dhaafay guud ahaan la duqeeyey in ka badan saddex boqol oo bartilmaameed si loo wiiqo awoodda iiraan oo ay ku weerari karto maraakiibta rayidka iyo kuwa ganacsiga ee sida xorta uga gudba marambiyoodka hormuus ee walaalka abu ayman centicom ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada maraykanku ay tan iyo horaantii bishii meey ay ka caawiyeen in ka badan siddeed boqol oo markab oo ganacsi kuwaasoo sidee xamuul ay ku jiraan afar boqol oo milyan oo fuusto oo shidaal ah inay si nabad ah uga gudbaan marbiyoodka hormuus aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abuusheeba ayuu kaasi ahaa howlgalo kala duwan oo lagu bartilmaamay sida askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiaad kirdada ayaa ka kala dhacay degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddii aan ku horeyno hiiraan howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada beledweyne waxaa lagu dilay askari murtida oo ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya waxaana sidoo kale lagu dhaawacay howlgalkaasi sarkaal murtad oo lagu magacaabo xasan madoobe sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada buula burde ayaa lagu bartilmaameysaday bar kontarool ay ku sugnaayeen maleeshiaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya bay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale waxaa lala egtay isku imaantan ay ku sugnaayeen maleeshiaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaalla culus ay ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada buulanaagey iyo namber lixdan ee shabeellada hoose wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa diya u kala qaaday laba ka mid a beelaha muslimiinta ee dega gobolkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxamed oo warbixinta warkani faahfaahinaya wiilkaas waa nagoga ee guul allaha siiyo mursadana garabaan nahiye gacal walaalah ebedkayna gaateen cawiye geeri kuma seex gogoldhiga gafuurka isla gala hadalka gaagaabsha dad waxa soo gala inaad tihiin gebiyahaantiin nin gardaran hadduu gees u baxna geed isaga taaga waxay ahayd diyo kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee murasada iyo wacaysle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaas oo ay garwadeen ka ahayd wilaayada iyada oo gogol nabadeed dhex dhigtay beelahaasi maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa diyadan u kala xukuntay labada beelood taasoo ahayd dhimashada nin u dhashay jufada habar idinle ee beesha murasado oo ku baxay gacanta nin u dhashay jufada cusmaan ee bekar gaab ee beesha wacaysle waxaana arrintaasi qayb laxaad leh ka qaadanaya guddi musaalaxo oo ka socday wilaayada munaasabadda diyo kala wareejinta ayaa ka dhacday degmada galahareeri waxaana ugu horeen ka hadlay labada naqiib ee kala matalayay jufooyinka ee bekar gaab iyo habar idinle kuwaasoo marka hore la kala wareegay diyada si ugu dambeyn loogu wareejiyo weliyudamka oo wakiilkooda uu goobjoog ahaa munaasabadda ninka dhalla markii wakhtigu ku yimidoo ilaahay amarkiis oo uun dhintay waxaa ka dambeeyey haddii alla idmo maantaya uun ilaahay in arrintaasu dhammaato aan isugu nimido ay uun saas kusoo dhadhawaato diyadii waa wareejinay diyadaas oo ah boqol haraad ee labaatan nala ku cafiyey siyeetankiina aan bixinay oon wareejinay sidaasaan marka ku wareejinay weli damkiina asaa sheegi doona inuu ku wareegaya in kale waxaan la wareegay anigoo ah naqiibka beesha habar idinle nabadoo abuukar waxaan kala wareegay diyadii maxamed mukhtaar sheikh oo maggiisu uu ahaay walaalahaas gacantooda ku sababaystay maggiisuna laga xukumay boqol halaad boqolkaas halaad sida nabadoonku u sheegay waaye labaatan ka mid ah laga cafiyo laga bixiyo waxaana rabaa in aan ku wareejiyo meggaas boqolkaa inaan ku wareejiyo weliyudamkan waxaa waaye aniga boqolkii wiilkaygii maggiisii yahay boqolkiisii in garabta lee wareejiyey ilaaha ku mahadsan walaayada igu wareejilaa ku mahadsan raalliyaanna ku ahay waana ku qaada waxaa munaasabadaasi goobjoog ahaa oo kelimaad ka jeediyey nabadoon cabdinuur iyo nabadoon sheekh aadanna oo labadaba ka mid ah ehelu sharafka iyo naqabada labada beelood waxaanu mahad celinayaa labada jilib ee deriska ah ee walaalaha ah ee wiilyo abtigiisa ee si isla mid ah islaax daatulbeynkan uga qayb qaadatay ayagoo niman la keli noqda ayna jirin dhaqaalihii lagu bixi lahay fidnada in lagu bixiyo islaaxaya diinka iyo soo dhoweynta walaalaha waa arrimaha nagu cusuban ilaahay uga mahad celinaya ka mid taha ilaahayaa mahad iskale diyo shan bilood lagu soo afjaray waxaan leenahay in alla intii ka shaqayday oo culayskaas inay demiso u istaagtay oo wakhti iyo waxdheef ku bixday oo qowl iyo ficil ka geysatay dembigeeda la dhaafaan leeyahay iyo dembi waalidkood annagana ilaahay fidna dambe dhexdeenna ma keeno ayadana alla nooma soo celsho ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abuuxamsa oo goobjoog ahaa munaasabadda isagoo la dardaarmay beelaha muslimiinta ah aniga waxaan aad ugu celcelinayaa oon leeyahay akhyari dadka baas abuurka ah ee qabiilka ka dhashay ee meel kale laga soo diray ee xafiis annagu aynaan aqoon laga maalgeliyey dadkaa ha la qabto gacanta ha lagu dhigo si fidnada looga hortago haddii kale mid wadaada oo masaajidka imaamka ah oo sariirtiisa jiifa ah mid caraysan oo wiilkiisa la soo dila intuu tago isna dooxa nin walbow oo naga mid ahow dhibtaada derisku ha ka badbaado ciddii dhibaysood adigu tala ku leedahayna qabo gacanta qabo nin walba ee naga mid a waa mas-uul ninka noogu mas-uuliyadda liitahay wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa iyo owlaaddiisa iyo carruurtiisa iyo ehelkiisaoo mas-uul ka yahay waxa wax dhibaana waa ayaga ninka kale jifoo hoggaamiyaa ama qoysoo hoggaamiyaa ama qabiiloo hoggaamiyaa kulli mas-uuliyadaana saaran sow maaha mas-uuliyaddaas marka balaayada ka tabataggeeda ka hortaggeedaa ka fiican maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira ayaa markasta u taagan ilaalinta midnimada muslimiinta ah xalinta khilaafaadka iyo ku garnaqidda cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaaltinimo sugan mahadsanid marwaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya shan iyo soddon arday oo ka qalin jibisay mu'asasada alhuda ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaada hiiraan walaalkan saadaq muumin ayaa faahfaahinta warkan eegaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buqa qable ayaa lagu maamuusayey soddon iyo shan arday oo ka qalinjabisay mu'asasada alhuda ay hoos tagta maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardaydan dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiin iyo waxgaradka waxayna ugu horeyn ardaydu muujiyeen bandhig cajiib ah oo ka turjumaya aqoontooda waxayna ku mutaysteen in la guddoonsiiyo shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي سلمى في أي مدرسة تدرسين؟ مدرسة فرقان هل تستطيع سؤالا؟ نعم يا أختاه سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الكمالي أرجو به أن ينفع طلابا والأجر والقبول والثواب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله تبارك وتعالى هل تستطيع أن أسألت سؤالا؟
نعم صلي ما بدالك تحدث باختصار عن عذاب القضاء, عن عذاب القضاء لحاجة يستحب لمن أراد دخول القلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث وإذا خرج قال غفرانك ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله وإن كان في السعراء أبعد واستتر ولا يبول في سخب ولا ضريق ولا ظل نافع ولا تحت الشجرة مثمرة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها جزاك الله خيرا ولك أيضا sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo bogaadiyey dadaalka lagu bixiyey ardaydan iyo sida looga taxadiray waxbarashadooda alqira'a walkitaaba oranayaan waa meesha cilmigu ka bilowdo cilmiga iyo aqoonta meeshay ka bilaabato wey ardayga inuu wax akriyo waxna wixii loo yeeyeen uu qori karo uu qoro qofka labada hadluusan haynin waxaa lagu magacaabaa ummi ummi baa la yidhahdaa ummi waa maxay waa mid waxna akrin karin waxna aanan qori karin laakiin qofka markuu wax akriyo waxna qoro umminimadiibuu ka baxay oo waxa weeyaan cilmigii ayaa markaa u bilaabanaya aayadihii hadda uu aqrinayay walaalka waa aayadihii ugu horreeyay oo qur-aanka soo dega wey iqra bismi rabbika alladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لبدي أحباب بيشيغيان قراءتي بيشيغيان waxay sheegayaan kitaabadii iyo qoraalkii qalin bay sheegaayeen callama bilqalam qalinkaasi waxbaa lagu qoraa runtii ardada yararka marka waxaan kula dardaarmaynaa inay hore u sii socdaan oo sii dadaalaan waddadii bay cag ka saareen cil- cilmiga bilowgiisa heleen in marka ay carruurnimo aysan qaadin oy dadaalaan oo wax bartaan waalidiinta ilmaha dhalay oo iyaga mas-uulka ka ah waxaan kula dardaarmaya ilmaha inay ku dadaalaan iyaguna ilmaha yararka hadee qiraa'adii kitaabadii bartay waa nicmo ilaahi subxaana wa tacaala uuna siiyey in marka waalidka ilmaha uu waxbarashadiisa ku dadaalo qur-aanka xifdiyaan sunnada nabiga calayhi salaatu salaam bartaan diinka xambaaraan sidaasoo waalidka wuxuu ku noqonayaa saalix gabagabada munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay naqiib quuri isagoona waalidiinta ardayda kula dardaarmay in ay muhiim tahay in lagu dadaalo waxbarashada owlaadda si ay aqoon ugu yeeshaan diintooda meeshan waxaa lagu soo bandhigay ciyaal aad u yaryar oo haddii aanan anigu hadda markaas goobta joogin aan laga dhaadhiciyeen ilmahana kitaabo iyo qiraa'o bartay maasha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaa kaloo ka muuqanaysa ilmaha qiraa'ada iyo kitaabada ka sokow mas-uuliyad iyo inay dad wax xambaarsan oo ilaahay kalaamkiisa wax ka bartay yihiin ciyaalka ayaga la eg ag oo xaafadaha jooga intaa inta la eg meel la isugu keeno tabar looma hayo kala celintooda iyo qayladooda waxaan dareemaynaa marka in ilmaha lagu dadaalay waqti badan lagu baxshay wax la baray mas-uuliyad la baray waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiintii dhalay oo u quuray ilmaha intaa la eg inay madaraso u diraan ooba la dhihi karo qaarkood haddii yaraan intay ka qabaan armay xaafadda ka lumaan haddana ku dhiiraday inay diraan ay wax soo bartaan oo cadkoodii ilmuhu waa beerka oo kala diray iyaguna waa mahadsan yihiin ilaahay ajar badan ha siiyo dadaalkii iyo juhdigii iyo shaqadii la qabtay way muuqataa haddaad wax badan dadaasho ood ilaahay barido oo ducaysato ee wixii aa ilaahay u baryaysay la helo farxad goori ayay kuu tahay marka insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay ajar badan ha idin siiyo mu'asasada alhuda ayaa qayb ka ah macaahidda madaarista iyo maraakiista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya horumarka waxbarasho ee ka socda wilaayada hiiraan mahadsanid saadaq suuqyada magaalada boosaaso ayaa saacadihii lasoo dhaaf u xidhnaa lacaga baad ah uu ku soo rogay maamulka ashaadala dareerka ee puntland walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkan eegaya shalay waxaa inta badan xirnaa suuqa magaalada boosaaso ee xarunta u ah gobolka bari oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee soomaaliya kaasoo ay saamaysay lacago baad ah oo uu soo rogay maamulka shahaadala dirirka ah ee uu hogaamiye murtad siciid deni ganacsatada ayaa sheegay in maamulka murtad siciid deni uu lacago dheeraad ah ku kordhiyey badeecadaha iyo alaabaha ka soo dega dekedda magaalada boosaaso taasi oo saamaynteeda laga dareemay suuqyada iyo magaalooyinka maamulkaasi iyo gobollada dhexe mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in lacagaha laga qaado doonyaha ku soo xirta dekedda la kordhiyey boqolkiiba konton ama boqolkiiba laba boqol taasi oo ah labalaab lacagtii baadda ee horay looga qaadi jiray ganacsataduna xamili waayeen
saad ogtihiinba maalinta kooyo tobnaad waxaa xihan dekedii magaalada boosaaso iyo aas gaar ahaan puntland oo isha dhaqaalaha ah waxaad ogtihiin boosaas inay tahay isha dhaqaalaha puntland wakhti badanna waa lagu soo mooday haddana insha allah waa hijeerina in laga sameeyo waxaan hadda soo gaadhay canshuur kordhin lama odhan karo waa wax aan maskax saliima ka soo bixin waxaad ogtihiin in la yidhi waxaa laga canshuurayaa dadka bedka meesha alaabta la dhigo baakinka ah waa laga canshuurayaa dooyihii laga qaadi jiray lixda kun waxaa la- waxaa laga qaaday labaatan kun boqolkiiba boqol iyo konton ama boqolkiiba laba boqol baa la kordhiyey waxaan wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karo iyo wax maskax saliima fayo ku soo baxay midna ma ahan dadka noocaas iyo soo fekeray iyo jadalka noocaas soo dejiyana dadka shacabka u turaya ma ahan maslaxaadka ummadda soomaaliyeed dadka shaqaynaya ma ahan koritaanka ganacsiga puntland iyo isu socodka gobollada dadka shaqaynaya ma ahan wax soo- wax la aqbali kara ma ahan waddanku waa serious wey dhaqaalihiisu serious wey hoos u maraya Ee, waxaa jirta dadku waxaa la raadinayaa oo nolol maalmeedkii iyo sidii loo noolaan lahaa baa la raadinayaa magaalada maanta waxaa loo xiraya cayaar cayaar iyo dhasalaq dhasalaq midna waana xidhan maslaxaddaa xirtay iyadaanaas xirtay magaalada ool bay daawaha ku soconaysay dhaqaale ma jirin waddanku waa la iska riixayey waxay ganacsatadu sheegeen in tekadda magaalada boosaaso ay shalay xirnayd maalintii kow iyo tobnaad go'aanka uu maamulka riddada puntland ku kordhiyey baadda dekedda boosaaso ayay sheegeen in uu yahay mid aan loo dulqaadan karin mahadsanid camar ugu dambayntiina dhegeystayaal ardayda madarasada xafsa bintu cumar ee magaalada ceelansaar wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday gudaha madarasadaasi waa kan walaalkeen cabdilqani maxamed oo warbixinta warkani faahfaahinaya madarasada xabsa bintu cumar waxa ay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee u gaar ka ah gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceel ansaar ee wilaayada bakool taasoo ay wax ka bartaan in ka badan boqol gabdhood oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar madarasada oo muddo dhowr sano ah furan waxaa bare ka ah haween daaciyaad ah oo ka mid ah bulshada magaalada waxaana duruusta lagu barto ugu weyn qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa tafsiirka qur-aanka iyo mutuunta shareecada kadib booqasho aynu ku tagnay madarasada ayay ardaydu nagu soo dhoweeyeen bandhig ku saabsan qayb ka mid ah cilmiga ay xambaareen وبعدها نرحب بضيوفنا الأعزاء وشيوخنا الشرفاء ونرحب أيضا المستمعين والمستمعات الفضلاء بعرض في مدرسة حفصة بنت عمر ومن المسرور أن شمس القرآن أشرفت في مدارس ولاية بكول وعلى نحو الأخص في محافظة واجد وخاصة في مدينة الأنصار وأن مدرستنا هذه من المدارس التي ركزت الأنصار وهي مدرسة أسست بعدما هاجر المهاجرون من مدينة واجد منذ تأسيسها وحتى الآن فنحن اليوم هنا نفتخر بكل سرور وحضور ومن فضائل القرآن كثيرة جدا يكفي بأنه كلام رب العالمين وأنه منزل من رب العالمين وتالله بالله والله إنه غني عن التعريف أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعاني الأيام يفهم
إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بل البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء واذكر حسن بالله محمد يوم مالين ترى أذ أرغاس المؤمنين مجلك مؤمنين تي إيوال المؤمنات جبنا مؤمنات كي يسعى حالهم كصادو نورهم نور بين أيديهم هرتيو إيوة بأيمانهم مدقيالكوت يقال لهم ما يبلن أري بشراكم بشاردين اليوم جيك جنات جنيالياتي تجري هال دريرس من تاتي جنات دوستيب الأنهار وبيالة خالدين هال إنها نكوارين فيها جنات هذه ذلك من إدخال الجنة والخلود فيها هو كاس الفوز ليوان واي ليوان تاسول عظيم وين مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبار ألف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم ليغسل الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين غاؤها والقاف واغسل لسان فوق ثم القاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد منها فاء عباده إذ واليا أبرص من أيسار أو يمناها واللام ودناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانه لظهر أدخلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالي طيب وأنت أنا كذلك كيف أمسيت؟
أمسينا بالخير والحمد لله هل لي أن أسألك سؤالا؟
تفضلي اسألني ما تريدين ما هو القرآن؟
القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته اذكري خمسة من فضائل القرآن الكريم من فضائل القرآن الكريم يكون صاحبه خير الناس وأفضلهم من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها يكون صاحبه مع السفرة الكرام البررة يكون صاحبه من أهل الله وخاصة ينال صاحبه الشرف وال- والعزة والكرامة في الدنيا sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada bokool ayaa gabdhaha kula dardaarmay in barashada cilmiga sharciga ah aysan uga mashquulin adduunyo iyo wax lamid ah walaalayaal waxbarashadu may ku daalow adduunyadu wal ku tabadoon aakhiri linjiyada culimmadu ma eraayanaa man lam yaduq mura tacallumi saacatan tajara'a dulla aljahli tuula xayaatihi lankii walbarashadu lijanka sabarna may leeray intii cumri jaydhunya jaahilnimika sabro doon may waa markoon wala anka horeeye la barado diinka ilaahayo meera ibnuqayim aljawsi raximahu llahu tacaala tashinuude miki leya alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi wamaa siwaa daaka waswaasun min ashaydaani yeer cilmo mayli eray inti diinka barat da- daliilshayna ka barat salah eri awoogees ha eri diin wanagadow wali cilmaha ku heri jaahilnimo waa waswaashaydhaan haje ka ahaada yori jaahilnimo jaahilnimada walfaylama e adun diinta ilaahay halbaradoy halka sabroy alimaamu axmed ibnu xambal raximahullahu tacaala ya maalan may leeray oo warqadi qalan weda dawaadis weddo may leeray ad caalim beetamay hatub walay baradaasay leeri haa wa eri ilaa ana kudhamada walay baraday eri mayli kuyaaba eri jirana selafka kelimadii ana naar oo badbaadii lahayti janno ka gala lahaay anti weli hore in jarto lakuyaaba eri jira min almahdi ila alaxdi cilmiga lakubalaaw qiribta aayowta ilaa lakudhamada walay la barade dhanka waayelka ee walay barade khaatamada ilaah qalanqooy aha idil ero lafade adduunyada walka mashquul ah ee horlaylanka dareerahay adduunka maynka dhib badana lan jahli ka qanaci lan jahli ka qanaci walku hungma leh madrasadan ayaa ka mid ah madaarista ay maclimaadka ka yihiin gabdhaha muslimaadka waxaana xusid mudan in magaalada ceel ansaar uu ka furan yahay macadka khadiija bintu khuweylid oo hadda ay wax ku bartaan in ka badan konton gabdhood oo daaciyaad ah mahadsaned cabdulqani warbixintiisana waxay guni gebagaboweed warkii subaxnimo saaka aad ka dhegeysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu